الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرك وبركاته dhegaystayaal hamiin faylaha ka dhawaada qodobada warkaan hamiina mankudoor korona idaacadda raadiyo baydhabo sinhayta dhegaystayaal ikraang adeershe oo warbaahinta la hadali kureen uu seeday injadiya shakhsiyaad markaasay dana siyaasadeed karaadsada hayee kiiska ikraan taaliil faarax taliska booliiska dowlad goboleedka hirshabelle oo ka hasaare awaamiirka la xiriirta ammaanka deegaanadaas madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle oo hasaare liiska musharaxiinta aqalka sare ee deegaanadaas matela doona afhayeenka dowladda soomaaliya oo sheegay in weerar likeya dowladdii oo shacabka soomaaliyeed maamulka gobolka banaadir oo war cusub aa ku saare marara kurga cisbitaalada yerdameer iyo jasiira ee magaalada muqdisho wasaaradda walbarashada dowladda federaalka soomaaliya oo qayb galay maalinta caalamiga akhriska qoraalka soomaaliya iyo dowladaha soomaaliya iyo shiinaha oo ku wada hadleen iskaashiga lamada dhin ee ganacsiga maamul goboleed ku tirsan soomaaliya oo beesi deres lama milyan oo beesi faalisa qobda deegaanadiis akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door corona mulla maxamed xasan aqunda oo landooradii hoggaanka cusub ee dowladda taalibaan oo kumergaare iyo dowladda etoobiya oo xaqiijiday in xabaalwadeereedyo la kaheli deegaano ku tirsan etoobiya hamiin fayle dhegaystayaal welib waa hamiinamaha arbaaco oo khamiisnaya hoydayta taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa siyeedka bili sagaalaad sanadka lamaada kun labaatii kowka intaasay weliba hana qodobadii warkaan hamiinama ku door koronaya haddana ka dhawaada dhugunsadayaal warkii hamiinamo oo faahfaahsan hamiin fayla dhegaystayaal ikraanta ikraan tahliil faarax adeersho laka magacaabo maxamed nuur faarax iyo warbaahinta hadda kala hadlay caasimadda soomaaliya muqdisho welibaan xaqiijiyay in shakhsiyaad ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo markaas siyaasad karaadsidahan kiiska aritis weliba xaqiijiyey islamarkaana eedeyn kow injeediyey xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo ku tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya usoona ka tilmaamay in xildhibaanadaasay dana siyaasadeed aan ku hadlayta kiiska ikraan usoona farmiindiri xildhibaanadaas
waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo ka dhexdhacay magaalada muqdisho oo ku saabsan arrinta ikraan tahliil faarax ikraan aniga waxaan nahay adeerkeed waxaynu ku maqan tahay gacanka haq daran markaan intaas uga baxo waxaa jirta waayadan dambe ama maalmahanba isdaba socday shirar isdaba joog ah oo ku saabsan ikraan dadka shirarka qabanaya oo aan shaqo ku lahayn ikraar arrinteeda oo ay ka mid tahay xildhibaanad walaashay ah oo la yidhaahdo aamino maxamed cabdi aamino waa gabadh xildhibaanadda waxaan u haayaa qadarin iyo sharaf intaas ka bacdi aamino howlaha ay ku dhex jirto waxaad mooddaa inay yihiin arrimo siyaasadeed aysan ahayn yacnii u raadin igraan xaqeeda ah aamino waa garanaynaa waa isnaqaannaa waa walaashayn waa xildhibaanad laakiin arrimaha ay waddo waxaad mooddaa inay yihiin arrimo siyaasadeed ee ma ahan haqraadin ama udoodis ikraan tahliil ikraan tahliil farba waxaa layidhi fartii laguku xigta ayaa lagu xiraa ikraan aniga adeerkeeda maanta hadday wax hallayso ama ay disho ninka dhiiggeeda raadinaya ama laga raadinaya aniga weeyaan ikraan kiiskeeda ikraan kiiskeeda geed dheer iyo geed gaaban annakaa u fuulayna aniga adeerkeed laxmi baan nahay maga xaqeeda kuu sheega maxamed nuur faaraxaa la yidhahdaa ma doonaayo aamino iyo dadka kale ee afar iyo labaatanka saac ku dhex jira arrimaha irkaan ma doonayna inay ka dhex hadlaan waay yaa u dirsaday anigii ahay bundhigga ahaa ee cawada ay weesada iga jebinaynin laigama yeerin shararka maxaa koosgarayey in loogu yeedho dad kale waxaan u aragnaa waxaan u arkaa siyaasad siyaasad ma soo gelaysa gabartayada dhiiggeeda
xildhibaan aamina oo kuma tahay tii baarlama oo kuma tahay tii xubnihii markaas eedkanka ololeeya in gabartaas hela cadaaladii iyo markaas weli anku jawaabna eedaynta hanjeedii ikraan adeershe suus xaqiijiyey taliska booliiska dowlad goboleedka hirshabelle oo ku awaamirha kusaari oo ku saabsan amniga doorashada deegaanadaas afhayeenka ciidanka baliiska hirshabelle gaashaanle diini rooble axmed ee warbaahinta kuwarbiya awaamiirta taliska kubahi
maanta ay taariikhdu tahay sideedda bisha sagaalaad labada kun koy labaatanka war-saxaafadeed ku saabsan amniga guud ee dowlad goboleedka hirshabelle gaar ahaan caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar taliyaha booliiska dowlad goboleedka hirshabelle ahna gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabelle waxa uu soo saaray qodobadan hoos ku xusan namber kow taliyaha booliiska dowlad goboleedka hirshabelle waxauu mamnuucay dhammaan hubka iyo gaadiidka lagu dhexaysto caasimada dowlad goboleedka hirshabelle lambar labo dhammaan waxaa lagu wargelinayaa shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga muujiyaan foojignaan badan lasoo wadaagaan xogta iyo falalka ka dhanka ah amniga ciidanka booliiska dowlad goboleedka hirshabelle lambar saddex laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay sideedda bisha sagaalaad labada kun koy labaatanka ma jiri karto wax hub ah oo lagu dhex wadan karo caasimada dowlad goboleedka hirshabelle aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga namber afar ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo caasimada dhex lugeyn karo oo aan ka ahayn ciidanka loo xilsaaray sugidda amniga caasimada dowlad goboleedka hirshabelle si gaar ah musharaxiinta ku sugan caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaa la farayaa in ay xakameeyaan istaafyada la socda kuna ekaadaan meelaha ay degan yihiin waxaan farayaa ciidamada qalabka sida in ay ka foojignaadaan in ay xabad ridaan ayadoon lagu gudanayn waajibaad shaqo namber lix ma jiri karo qof ku haysan kara hub ama gaadiid dagaal oon fasax ka haysan hay-adaha amniga namber toddoba dhammaan waxaa laga mamnuucay gaadiidka soo galaya ama ka baxaya wakhtiyada habeenkii ah caasimada dowlad goboleedka hirshabelle laga bilaabo lixda maqrabnimo amba lixda maarata fiidnimo ama ilaa subaxdii nuski saac amba labaiy toban saac iyo barkii sababa amni dartood
afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi qoraal kooban uusa hadhiki bartiista weytarka weliba uusa markaas farmindaray shakhsiyaad uusa ka tilmaamay intii uusa ayin haano duulaanka ee jiritaanka dowladnimada iyo shacabka soomaaliyeed weliba dadkaasay usi sheegay dadkaasay si toose manxaqiijina qofkii oyin weliba markaas ka tilmaamay intay haano been abuur ka sameeyan jiritaanka dowladda federaalka waliba tilmaamay in shakhsiyaadkaas in iska jiraan muwaadiniin soomaali iyo ajaaniib oo adduunyada meel kasta ku roga afhayeenka cabdirashiid maxamed xaashi iyo weliba saaslimada farmiindare shakhsiyaad kale oo markaas xiriir aan lala hayno dowladda si kastaba haddoo hadalka cabdirashiid iyo weliba ha ka eeda yeedo khilaaf xoogan ha dhexgalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo liska haysada ee kiiska ikraan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaabe xuseen iyo weliba hasaaray liiska musharaxiinta tartamaasa siyeed kurso oo hirshabelle lahakudorda aqalka sare xulista golaha wakiilada aqalkaas iyo weliba nadaasa doorasho islamarkaana weliba doorday xubnahaas baarlamaanka maamulkaas guudlaabe doorashada iyo redland dheki muddo badan welibana oo ka horeeyay maamulada hirshabelle maamulada puntland koonfur galbeed oo ha dhammaystireen maamulada ero maamulada puntland koonfur galbeed iyo galmudug iyo si rasmi laha dhammaystiri doorashadaas duruufo shalgadiisan oo isbiirsaday iyo maamulkaas hangmagacaabu waaye xubnihiin tartama lahay doorashada culaysyadaas waliba kukoy gudaha iyo hirshabelle guuddilaabe horey waliba markaas aan ballan qaaday in qof kasta oo muwaadin ah oo habuuyi shuruudagaas aan tartamo doona shakhsiyaadka laha kadari liiska waliba kuma dee muuse soodiyalxow oo markaas afartii sana laha dhaafi ushaya senatar deegaanadaas matalay waliba tala tartamahayee cabdulaahi sheekh xasan oo usiina markaas taageero ku helhaya villa soomaaliya maamulka gobolka banaadir weliba ka dhawaaqay in muddo todoba toddoba maalmood lan kordhiya wakhtigii lanqobada in maamulada cisbataalada jaziira iyo irdameeri intii ka wareejiyaan maamulkaas afhayeenka gobolka banaadir oo warbaahinta kala hadlay caasimadda weliba markaas xaqiijay in muddo todoba maalmood lan kordhiya muddadii lanka talagal in ha wareejiyaan furayaasha cisbataaladaas oo aan ha ka wareejiyaan gobolka banaadir
بسم الله الرحمن الرحيم آه، سيدان لا سكونو كودي بيش سبتمبر آه، سنة كان لابو كن كوي لباتن مامولك gobolka banaadir waxa uu soo saaray wargelin ay ku socotay maamulada isbitaalada yardamiile iyo jaziira ee ku yaala degmooyinka xamar jajab iyo warta nabadda taasoo ku aadaneed in muddo toddoba cisho ah gudahooda ay maamulidda isbitaaladaasi kusoo wareejiyaan maamulka gobolka banaadir maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay sideedda setembar waxay ku ekeed wakhtiga toddobada cisho ahaa ee loo qabtay maamuladaasi inay kusoo wareejiyaan maamulidda isbitaaladaasi si maamulka gobolka banaadir uu u xaqiijiyo hufnaanta iyo lasoo wareegitaanka maamulidda isbitaalada yardamiile iyo jaziira waxa uu muddo toddoba cisho ah u kordhiyey maamulada degmooy maamulada isbitaalada yardamiile iyo jaziira in wakhti dheeraada la siiyo isla markaana maamulka gobolka banaadir toddobada cisho ee dheeraadka ah ee la siiyey maamulada isbitaaladaasi uu ku diyaariyo hanaanka uu ugula wareegi lahaa maamulada isbitaalada yardamiile iyo jaziira maamulidda isbitaaladooda sidaa daraaddeed waxaan mar kale maamulada isbitaalada yardamiile iyo jaziira la socodsiinaynaa maadaama ay ka dhammaatay toddobadii cisho in muddo kordhin toddoba cisho kale oo dheeri ah la siiyey toddobadaas cishana maamulka gobolka banaadir ay ku diyaarin doonaan hanaankii ay kula wareegi lahaayeen maamulidda isbitaalada yardamiile iyo jaziira
maamulka gobolka banaadir iyo kowdii bili setembar hasaari amar ku dareera amar markaasay qusayay cisbitaaladaas in muddo ee, kooban yaho ka wareejiyaan maamulka cisbitaalkaas lamaad cisbitaal yardamir iyo jaziira iyo maamulka gobolka banaadir weliba ka eedayay in adeegyadii bulshada iyo beesa aan ka bedeleen dadka wasaaradda walbarashada dowladda federaalka so- wasiirka wasaaradda walbarashada dowladda federaalka soomaaliya cabdilaahi abikar xaaji iyo agaasinka go- a- agaasimo goboleedka hay-adda unesco siihayaha safaaradda maraykanka ee soomaaliya iyo marti sharaf kale ayaa u qeybgalay madal ku dheedii caasimadda oo laka maamusaya xuska maalinta caalamiga akhriska qoraalka wasiirka wasaaradda walbarashada hidaaya iyo tacliinta sare ee soomaaliya cabdilaahi abikar xaaji iyo dowladda federaalk soomaaliya weliba uusa ka xaqiijay intay ku go-antay dhiirigeliyowka iyo horumaryowka barnaamijyada koranqaarowka akhriska qoraalka soomaaliyeed si bulshada soomaaliyeed inadan dad walna qor walna akhriyo sus hadalka neki wasiir cabdilaahi
wasaaradda waxaa sidoo kale bogaadinaysaa dhammaan dadaalada ay wadaan bahwadaagta waxbarashada ee loogu gol leeyahay in la xaqiijiyo in arday kasta oo soomaaliyeed uu helo xuquuq uu u leeyahay waxbarashada sida ku cad qodobka soddonaad ee dastuurka qaranka
jire cawaale cali kulane oo colonel waaladi agaasimo ku-xigeenka madaxa wahda xiriirka caalamiga ee xisbiga shuuciga c b c waana ku tirsan golaha dhexe ee xisbiga shuuciga shiinaha danjire cawaale kulane safiirka soomaaliya ee dalka shiinaha weliba kulankaas la qaadii ee agaasimaha kuwada talena xiriirka soomaaliya iyo shiinaha safiir cawaale kulane iyo weliban ku warbiyey dowladda soomaaliya walqabadka kiishe muddadii iyo jartii oo hogaamiyay maxamed cabdilaahi farmaajo saaslimadii cawaale kulane iyo weliba boqol sano guuradii ha ka wareegatay xisbiga aasaaska kiishay inkaambalyaya ka dowlad ahaan xisbiga shuuciga shiinaha oo xisbiga keliya ka taliyow dalweynaha shiinaha muddo ku dhowaad boqol sana iyo weliba markaasi ay xiriir iyo weliba markaasi ayaa kan keliya xukumow dalweynaha shiinaha ciidamada ammaanka maamul goboleedka gobolka ciidam- ciidamada booliska gobolka bari iyo weliba howlgal ka sameyna deegaanadaas iyo gacantaha ka dhikana beese faalise oo dollar iyo euro inaska jarta beesadaasay oo la fadaay in la hageliyay magaalada boosaaso si markaas dadkalanka qalada beesudan faalisda iyo weliba deerad sitar ahaan laba milyan iyo lix boqol iyo soddon kun weliba markaasi ayna iska jartay dollar maraykan iyo euro walibana beesadaasi lanka tala galay in dadka laka qalada beesada iyo weliba midabadii shalayina boqol kun toban kun ilaa iyo kun Ee, goobta lahaka bandhigay beesada faalista weliba goobjoog ka hayay gudoomiyaha boosaaso cabdiqani axmed ismaaciil taliyaha ciidanka booliska gobolkaas xuseen cali maxamuud iyo maamulaha bangiga boosaaso muuse aw xuseen ducaale baasida faalisaha ee doolarka yuurahan iska jarta iyo weliba markaasay etaati inka badan ay tii ee deegaanadaas puntland kuqabada markiinka horeyti meelo warkaasay dhugun sidiyaalsinku kooyahayo hamiinimaadan waliba idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka urur weynaha taalibaan iyo weliba mulla maxamed xasan aqoondang magaca banaanti usu hogaamiya dowladda cusub ee dalkaas oo ku meergaare afghanistan ku dhowaad saddex toddobaad kureed markii xukunkii la wareegan dowladdaas mulla aqunda iyo weliba kajara diiwaanka cunaqabateynta qaramada midoobay weliba in muddo usahaayay weliba in muddo ahaay madaxa golaha awoodda anka badan ee taalibaan weliba uus hore anagaday wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare xigeenka dalkaas xilligii taalibaan xukumaasi afghanistan muddadii indhexaytii kun sagaal boqol sagaaliyo litay ilaa lamaada kun iyo kowdii shir jaraa-id oo caasimada kaabuul ku qabaday afhayeenka ururka taalibaan sabiiullaahi mujaahid iyo weliba xaqiijay in taalibaan iyo cusub taalibaan iyo taalibaan iyo magacawdii hoggaan cusub welibana saasahaato xaqiijay in midkumada aasaasayaasha ururkaas laga magacaabay hogaamiyaha kooxda mulla maxamed iyo weliba kumaday aasaasayaasha ururka taalibaan saaslimada mulla cabdilla salaan xanaafi weliba uu siina lakadheke ku-xigeenka lamaad ee dowladda sida qaar kumida hogaanka taalibaan mulla aqunda iyo weliba sharaf helay intuusa nagada hogaankan ka saray ururkaas markii taladii lagu wareegan markale aqunda weliba kujeeda kandahaar waan weliba gobolka laka aasaasay ururka taalibaan warbixin inagoo ina qabateenta qaramada midoobey hasaartii weliba ka tilmaantay intuus ahaaye ku-xigeenkii ilo taliya sare oo ku tirsan ururkaas islamarkaana anhaaye hogaamihii ururkaas aasaasi mulla cumar intii taalibaan iyo hogaamiyaasi dalkaas mulla maxamed cumar oo kuma tahay hogaanka aasaasayaasha ururkaas weliba laka tilmaamay in hogaamiyaha cusub use nagadow qofka keliya ee markaas xiriir faylalaha iyo hogaamiyii hore ururkaas saraakiisha dowladda etoobiya weliba eedeen injeediyana dagaalyahanada tigrey intii uu dileen ku dhowaad boqol iyo labaatan qof oo shacabe waana ka dileen ismaamulka dariskali amxaarada weliba la sheegay in xawaal wadareed deeriyaan ilaa lama xawaal wadareed oo u weyn markaas kayaaleen degmo laka magacaabo dabed saraakiisha weliba xaqiijana in howlgalka laka dilay dadkaasi oo fulyan ururka tigrey majarta waljawaabyaha kubay tigray oo ka eedan eedeynta dowladda federaalka hegshaanka koyti saaslimada maxaqiijo korta idaacadan warkaha kubahi dowladda oo ku saabsan dilwadareedadaasay dowladda habandhigtay warkii dhugun sidayaal isan kula dareertan raadiyo baydhabantan inkegeen tanu kulmaana war kunkan limada ammaano allah